galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
ciid wanaagsan idil ahaantiinba waa maalin axad ah bisha juunno waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka waana kowda bisha shawaal ama soonfur oo waa maalin ciida waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga aannu internetka ku leennahay ee v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan sida looga ciiday guud ahaan gobolka geeska afrika iyo meelo ka mida dunida islaamka
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo aannu idinku talagalnay ciidda waxaadna ku maqli doontaan qodobo xiise leh iyadoo dadka martida ku ahna uu ka mid yahay fannaankii axmed cali cigaal waalaysu soo noqoney wixii nool adduunyaday dhulka oo naagu u baxayey roobkuna ku nuuxsaday nimcadii adduunkaay
axmed cali cigaal iyo weliba fanaaniin kale iyo majaajilo kala duwan ayaa barnaamijkaasaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan ilaa lix qof oo ku dhaawacantay kadib markii sida la sheegay haweeney ay gaadhi jiirsiisay dad ku tukanayay salaada ciidda magaalada newcastle ee gobolka england ee dalka britain
meesha waxaa ka dhaceen waxaa horta newcastle abontine waaye meesha waxaa ka dhaceen waxaa waaye sport center oo ku yaalo meesha marka salaaddii ciidda meesha lagu tukanayo ee gobolka gaari uu ahaa shil gaari uu ahaa qofa yani gaari dad ku dhustay lix qofa la dhaawac gaartay qodobadaasi iyo kuwo kaleba waannu idiin haynaaye marka horese ku soo dhowaada warkii dunida wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in iska hor imaad hubaysani uu ka dhacay xerada ciidanka daynunai ee ku taalla duleedka bari ee magaalada baydhabo iska hor imaadka ayaa bilowday markii kooxda al-shabaab ay weerar gaadma ah ku qaadeen ciidamo fariisin ku lahaa xerada daynunai wararka hordhaca ah ee weerarkaasi ka soo baxaya ayaa sheegaya in halkaasi ay ku geeriyoodeen ilaa shan qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamayey iyo weliba hal qof oo rayida wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxdii weerarka soo qaaday ay xerada ku sugnaayeen muddo kooban hase ahaatee ay markii dambe isaga baxeen xaaladda ayaa haatan deggan waxaana xerada ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ilaa iyo haddana maamulka koonfur galbeed kamaanay hadlin dagaalkaasi daynuunay ka dhacay guud ahaan waxaa la adkeeyey ammaanka magaalooyinka puntland iyada oo maanta dadweynuhu ay fagaarayaasha ku tukadeen salaada ciidda si nabadgelya magaalada boosaaso waxaa gebi ahaan la hakiyey gaadiidkii dhex mari jiray magaalada iyo weliba gaadiidkii soo gelayey intii ay socotay tukashada salaada ciiddu hase ahaatee markii dambe ayaa dib loo fasaxay dhinaca kalena waxaa shalay iska hor imaad uu ku dhex maray tuulada gurur ee degmada qandala ciidamo ka tirsan puntland iyo ururdiimeedka daacish garabka uu hogaamiyo cabdiqaadir muumin sarkaal ka tirsan ciidamada puntland oo ku sugan goobta dagaalku ka dhacay ayaa v o a u sheegay in askari ka tirsan ciidamada puntland uu dagaalkaas ku geeriyooday mid kalena dhaawac uu soo gaadhay wuxuuna intaas ku daray in ay maleeshiyada ka dileen ilaa saddex xubnood dagaalkuna wuu joogsaday ayuu yidhi habeennimadii xalay kadib markii ay tuulada gurur ka baxeen maleeshiyadii daacish oo laba maalin ku sugnaa meel tuulada u jirta hal kilomitir saraakiisha dowladda bakistan ayaa sheegay in qarax ka dhashay booyad kuwa shidaalka qaada ah oo rogantay axaddan maanta ah ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo saddex iyo labaatan ruux oo iyagu halka uu shilku ka dhacay ku soo xoomay si ay u dhurtaan shidaalka qubanayey dowladdu waxa ay sheegtay in siddeetan kalena ay shilkaasi ku dhaawacmeen booyaddu waxa ay ku socotay waddada highweyga ah ee magaalada karachi ee ku taalla xeebta dhinaca koofureed kaga toosan magaalada lahor ee caasimadda waa gobolka bunjaab kadib markii darawalkii kaxaynayay xakamaha waaye ilaa iyo hadda lama garan waxa keenay qaraxa ka dhashay booyadaasi shidaalka siday musiibadan ayaa ku soo aaday maanta ah oo loo dabaaldegayo munaasabadda ciidda soonfur iyadoo wadooyinkuna ay xilliyadaasi aalaaba cidhiiri yihiin sababo la xidhiira dadka oo guryahooda ka soo baxa si ay eheladooda iyo asxaabtooda u booqdaan
ciid wanaagsan idin lahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan guud ahaan waxaa si weyn looga ciiday dunida muslimka gaar ahaan gobolka geeska afrika halkaas oo kumanaan qof ay salaada ciidda ku tukadeen barxado loo asteeyey salaada gobollo ku yaala koonfurta soomaaliya ayaa iyana wararka ka imanaya ay sheegayaan in maanta gebi ahaan internetku uu ilaa xalay ka go-an yahay haddaba wariyaha v o a jaamac buulle jaamac ayaa khadka telefoonka ku waraystay wariyaha v o a muqdisho axmed xasan colaad masjidka isbahaysiga xilligii salaada ciidda ayaa waxaa isugu yimid mas-uuliyiin oo ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golayaasha dowladda iyo dadweyne fara badan oo kaga kala yimid degmooyinka magaalada muqdisho halkaas ay salaada ciidda ay ku dukadeen madaxweynaha ayaa hadlay wuxuu sheegay in ummadda soomaaliyeed looga baahan yahay inay iscafiyaan munaasabada ciiddana maaragtay farxad ay ku dhamaystaan shacabka soomaaliyeedna meel kasta ay joogaan ay maaragtay kooda iyo diintooda intaba maaragtay ay u istaagaan sidii loo difaaci lahaa madaxweynuhu waxaa kaloo uu sheegay in maaragtay dad badan oo soomaaliyeed maantay ay u baahan yihiin gargaar in arrimahaas oo dhan ba wuxuu sheegay madaxweynuhu in laisu gargaaro oo maaragtay maadaama bil barakeysan oo ramadaan lasoo dhamaystay dadka soomaaliyeed ee u baahan maaragtay oo maanta haysan ciidana la gargaaro marka shacabka magaalada muqdisho guud ahaan maantay iyo dowladba munaasabada ciidda si weyn ayaa looga dareemayay waayahay colaad markii laga tago salaadii ciidda oo si fiican looga wada tukaday magaalada muqdisho masaajideeda iyo khudbadii madaxweynaha sidee kale ayay reer muqdisho u ciideen munaasabada ciidda maantay degmooyinka kala duwan guud ahaan shacabku magaalada ayay maaragtay geeska gees ay u socdeen ayagoo isugu hambalyeynayay ama maaragtay iskugu booqanayay degmooyinka kala duwan maaragtay sidii munaasabada ciiddaasi ilaa haatan socodkaba hambalyadeeda iyo dabaaldegeeda aad ka dareemaysa magaalada geeska gees meel kasta aada martid marka si weyn ayaa looga dareemayay magaalada muqdisho munaasabada ciidda oo maaragtay maalintii koowaad ah guud ahaanna shucuubta inta badan dadweynaha muqdisho oo caruur iyo haween inta badan oo magaalada aad arkaysa raxan raxan ay u socdaan maaragtay goobaha dalxiiska loo tago sida xeebta liid oo kale jaziira meelaha maaragtay carruurta lagu ciyaarsiiyo beerta nabadda meelo badan ayaa arkaysaa inay maaragtay booqanayaan ayagoo idaacadaha lookalka ee magaalada muqdishona ee iskaga hambalyeynayeen dhinaca kale waxaa nagu maqaalaha in internetkii uu maqan yahay marka ciidda iyo internet la-aan sidee ayay dadka u saamaysa internetka xalay xilligii toddobaadii markay ahayd ama halkii saaca ee magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey wax interneta oo magaalada muqdisho laga isticmaalayay inta badan maysan jirin cillad guud ayaa ka jirtay internetka inkastoo aanan sheegi karin meesha oo cilladu ay ka jirto oo rasmiga ah haddana maysan jirin wax interneta oo laga isticmaalayay oo magaalada muqdisho ah ama gobollo badan oo maaragtay oo la xiriiray oo sidaas oo kale ciladaas internetka ay jirtay ilaa haatan aan kula hadlayana cilada way taagan tahay marka si kale haddii hadalka loo dhiga muqdisho oo keliya maahane meelo badan ayuu internetka ka maqan yahay dalka meelo badan way jirtaa meelo badan oo wadanka ka mida oo ciladaas way jirtaa oo muqdisho keliya ma aha laakiin muqdisho oo shacab badan oo saddex milyan ku dhowaad ay ku nool yihiin oo inta badan isticmaali jiray dadka internetka waxay dareemeen in maaragtay culayska internetka maadaama xalay ay kusoo aaday munaasabadii ciidda oo dadku ay isugu hambalyi jireen dadka internetka ama fariimaha ay isugu gudbi jireen maysan jirin xalay maysan dhicin laakiin taa bedelkeedii maantay dadku inay isbooqdaan ay isu hambalyeeyaan ay maaragtay degmooyinka iskaga kala gooshaan ayaa maaragtay laga dareemaya aada u mahadsan yahay wariyaha v o a axmed xasan colaad oo khadka telefoonka ugu warramayey jaamac bulle jaamac ciid mubaarak ayaan idil ahaantiinba idin leenahay ismaaciilow iyadoo weli dunida islaamka goobo fara badan iyo wadamo kala duwanba salaada ciidda lagu tukanayay dadkuna ay munaasabadda ciidda aawadeed isku hambaliyeynayeen ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ilaa lix qof ay ku dhaawacmeen kadib markii haweeney ay gaari jiirsiisay dad salaada ciidda ku tukaday goob ku taala magaalada newcastle ee dalka britain cabdirasaaq xasan oo ka mid a hogaamiyeyaasha jaaliyadda soomaalida ee dalka u k ayaa ka mid ahaa dadkii goobtaasi ku tukaday khadka telefoonka ah ayuuna iigu waramay
meesha waxaa ka dhacen waxaa waay horta newcastle abontine waaye meesha waxaa ka dhacen waxaa waaye sports center oo ku yaalo meesha marka salaadii ciida meesha lagu tukanayo ahayd magarti gaari uu ahaa shil gaari uu ahaa qofa yani gaari dadku dhuftay lix qofa aday dhaawac gaartay sidee wax u dhaceen qofka ma markii salaada laga soo baxay buu ee, gaariga ee dadka jiirsiiyey ma markii intii salaada lagu jirayba dadkii oo tukanaya ee, bal sawir guud naga sii ee, sida ee, gaariga uu dadka u jiiray waxay ahayd salaada marka laga soo baxay qoftan waxaa waaye qof meesha ku tukaday ahayd sheegaya marka waxaa waaye gaarigay soo wadatay aday marka saas dadku ugu dhacay shil shil waxaa ahaa aday control oo gaarigay control weyse yaa xaqiijiyey in eh, qofkan eh, aanu ula jeedo eh, u geysan oo shil ka dhacay ama gaariga oo ay kontarooli weysay uu ahaa eh, yaa xaqiijiyey durbadiiba yani waxaa lagu xaqiijiyey meesha waxaa joogay yani booliis iskuulad weynaa meesha joogay marka qoftu waxaa waaye haddii ahayd yani qof ugu talagalay yani ma istaagi lahayn si- qof dadkan markay ku dhufatay waxaa waaye gaariga iyadaa joojisay ma garatay waa gartay marka ma, ma hadashay ayada oo ma la waraystay oo ma laga warhayaa eh, eh, waxa ku kalifay in eh, shilkaasi uu dhaco ama sababta u ahaa ma la waraysan iyada war- isla markiiba waxaa waaye two minute camal may ahayn xataa booliisaa meesha joogay marba waxaa dhaceen markii gaariga waa laga soo bixiyey yani booliiskaa watay iyada dhanba waxaa waaye ma la arkin Eh, muddooyinkan cabsi baa jirtay oo waatii eh, dad taraawiix ka soo baxay magaalada london eh, lagu jiirsiiyey eh, gaari eh, muddo toddobaad ka hora qofkan haddiiba uu muslin yahay ma sidaabaa lagu yiri qalad ka dhacay buu ahaa mise eh, waxaa jira eh, waxyaabo kale oo dheeri ah oo ka baxsan in qofkan gaariga uu isaga iskiis u joojiyey oo muujin kara in eh, shilku uu ahaa mid kama ah oo aan ku talagal ahayn yani dadka qaar waxay leeyihiin qofta meeshay ku tukatay yani dadkii oo ay la tukataan meesha joogay marka qoftu waa arkaynay qof meesha ku tukatay ahayd marka waxaa waaye way soo baxday gaarigii soo wadatay yani waxaa waaye marka controolkii aa ka dhumay yani meel dalcad ay ahayd meesha dadka saarna xataa oo wadada toodkeeda ma ahayn meel dal- dalcad ay ahayd marka adi waxaa waaye dadka saas ay ugu dhacday markii dambena iyadaa ay joojisay gaarigii ma garatay ma ahan waxa oo yani la joojiyay xataa iyadaa iskeeda u joojisay waaya bal dadka dhaawaca ah ee ee naga sii ee faahfaahin ee soomaali ma ku jirtaa dadka dhaawaca ah dhaawacooduse waa sidee horta niyo waxaa waaye soomaalida meeshan eh, magaaladan joogno way ku yar tahay soomaali waa joogeen soomaali aa ku tukatay laakiin wax soomaali oo meesha wax ku gaari hadda ma jirto dhaawac dadka dhaawacmay ma ka war haysaa ee dhaawacoodu inta uu la egyahay hani waxaa waaye adi dad waxaa arkaya baralaad oo yani waxaa waaye dhiig badan ka daadanaya madaxa iyo qoorta iyo qof oo lugta iyo waxyaaba badan arkaya saddexa ugu darnayd adi saddexda kalena waxoogaa way roonaya marka bileysku ee naagtii em, u- may xireen oo ma- ma kaxeeyeen mise ee markii la ogaadayba in ee shilkani uu kama ahaa ee meeshii baa lagu sii daayay maya naagtu waxaa waaye s- two minute ma joogin meesha waxaa waaye shilka markuu dhacay booliisaa meesha joogay ayagaa markiiba qaaday waxaa horaa laga waday yani keligeeda waxaa waaye maba la arkin dadka qaar xataa ma arkin ma naagtu say eg tahay cabdirasaaq xasan ayuu ahaa oo isagoo newcastle jooga khadka telefoonka iigu warramayay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay dhegaystayaashayada munaasabadda ciidda waxaa halkan ah, si wada jir ah idiinku soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan
Ciid
ciid wanaagsan.
wanaagsan waa barnaamijkii ciidda oo ay si wada jira maanta halkan idinkala socodsiinayaan ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
barnaamijka ciidda dhegaystayaasha aan maanta ugu talagalnay qodobo kala duwan oo xiisela ayaan dhegaystayaasha maanta uhayna bal horta haddeen u dul maro goormaa kuugu dambeey socodkii dahabiga ahaa oo aan hadda welina duugoobin waa axmed cali cigaal waa laysu soo noqoney wixii nool adduunyaday
waaw waaw sidoo kale falastiin ee qodobada aan dhegaystayaasha u hayno waxaa ka mid a barnaamijkeennan ciidda marka laga hadlayo geel dhaqashada waxaa maskaxdeenna in badan kusoo degdegta geelii ay soomaalidu caanka ku ahayd ee weliba aadka ugu faani jirtay ka warran geel hal milyan koru dhaafaya oo aan cidi lahayn oo kaymo iskaga nool nin soomaaliya intuu qayb ka soo kaxaystay dalka austreliyaba geelaas ku dhaqda barnaamijka ayaynu bal waraysigaana ugu haynaa waxaa kaloo aanu u haynaa majaajilo iyo maad kala duwan oo ay noo hayaan faadimiina sheekh hilowle iyo faarax murtile yaa samoofa waaye maley dabowna waaye siyaasa muufa waaye muruglee ku doona waaye manina ku qaada waaye qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenna ciidda ee maanta aan idinku talagallay ciid mubaarak idil ahaantiinba ayaan idin leenahay
ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal axmed cali cigaal fanaankii weynaa ayaa haatan ku sugan dalka australia lix iyo toban saacadood ayuu axmed sheegay inuu hawada ku sii jiray markii uu u safrayay dalka australia oo uu hadda joogo ismaaciil maxaa kugu soo dhacay lix iyo toban saacadood lix iyo toban saacadoodoo diyaarad saaran tahay markaasaa inantiiba kuu keenaysa quraacdii markaasay kaa qaadanaysaa markaasay haddana qadadii kuu geenaysaa markaasay kaa qaadaysaa markaasay cashadii ku- macnaa waa waa afar iyo labaatanka saacadood wax yarbaa oo ka dhimanba
afar iyo toban saac xataa annaga waaba soo soconaaba halkan iyo dubai oo kale markaad tegaysid ama halkan iyo kenya oo kale ama ethoobiya oo kale markaad tegaysid waaba tii oo lagu sii daray en- en- en laba saacadood laakiin taana waxaa sii dheer safarkii uu haddana ku tegay l a bal ha nooga sheekeeyay fanaanka marka hore en, ciid wanaagsan munaasabadda ciidda en, fanaankii weynaa axmed cali cigaal yaa jeceshahay inaad salaanto Een, aad iyo aad baad umahadsan tahay walaashay marka ugu horeysa v o da ayaan leeyahay ciid wanaagsan marka labaad waxa aan ciid wanaagsan leeyahay ummadda caalamka ku nool oo muslimka oo dhan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dibadda iyo gudahaba waxaan leeyahay ciid alcafiya ciid wanaagsan tanteeda kale ilaahay barwaaqo iyo basbash iyo boggiinna oo burcad laysu mariyo oo aada isjeclaataan oo nabad iyo barwaaqo ilaahay idin gaarsiiyo ayaan ilaahay idinka codsanayaa subxaana wa tacaala aamiin aamiin sanadka diyaarad dheer baad qaato sanadka australiyaad la soo ciidaysa axmed xaggee kaaga shidan tahay meel barwaaqa oo barwaaqa iyo dad aad iyo aada u wanaagsan oo soomaaliya oo rag iyo dumar leh oo degan australia gaar ahaan magaalada melbourne la yidhaahdo ayaa isoo casumay si aan caadi ahayn bay iisoo dhaweeyeen aeroboortka waxaa iga hor yimid dad badan waa isoo galbiyeen hotel bay idejiyeen waa ha dhicin ha jabin sidii ubadan dhalay baan dhibta kaa ilaashaa bay igu hayaan marka waa iga ducaysteen aad iyo aad shacab soomaaliyeed ee i tusay inaan fanaankoodii ahay oo in- inaan qiimahaa leeyahayba dee halkaa gaarsiisanahayba isumaan haysan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad leh waan u mahadnaqayaa shacabka ku nool australia gaar ahaan magaalada melbourne diyaaraddu waxay ahayd diyaarad aan caadi ahayn lix iyo toban saac baan usoo socday minneapolis los angeles oo aan ka- maraykan uga soo ambabaxay dalka australia ilaa iyo magaalada melbourne lix iyo toban saacadood baan soo socday marka wuxuu ahaa safar aad iyo aad u dheer marka laga reebo distancekiya ama een, qiyaastii minneapolis iyo los angeles keliya lix iyo tobanka saac waxay ahaayeen los angeles iyo melbourne aniga waxaan kusoo garaadsada fankaagii welina waxaa la yidhaahdaa axmed cali cigaal een, codkiisii iyo da'diisii iyo xaragadiisii masraxa markuu taagan yahay isma bedeli bal noo sheeg xogta ku daboolan taas Een, waa ducada shacabka soomaaliyeed waa ii duceeyaan waayo waxaan u ahay qof ogol u jajaban ka xishooda ixtiraama qadariya qiimeeya een, ay ummaddu isku mid u tahay af soomaaliga dadka ku hadla waxay yidhahdaan dadka qaar soomaaliga dadka ku hadla laakiin anugu malihi ee waxaan leeyahay afka dadka lihi waa soomaali marka shacabka soomaaliyeed ayaa meel kasta oo ay joogaan rag iyo dumarba dumarkana waxaan u qadariyaa sida hooyada oo kale raggana waxaan u qiimeeyaa sidii aabahay oo kale waan gartay taas weeye ducada maaragtay shacabka iyo ixtiraamka aan ixtiraamo ba- cabsi ilaahay oo daacada oo runna waa igu jirtaa sida loo moodayna damehiyo anigu intermedian school anigoo ah ayaan noqday fanaan laba sano kadibna waxaan noqday fanaan caana marka magacayga iyo yaraan fontuna yaraanan ku way kala- bilaabaa tiri
ha dadku kal waxay xisaabsadeen uun een, intii sanay maqlayeen uun bay is yidhaahdeen malaha isagoo nin weynana fanka uu soo galay marka waxaa lagula meeldhigaya rag dhaadheer
w- waa sidaa aa u tiri waa sidaa u tiri maxaa maxaa cusub oo heese ah oo waayadan dambe axmed aad soo saartay anigu waan qarsadaa wax badan ba dee bugaag baan hayaa Een, haddana waxaan kasoo baxay hawl fara badan iyo shacab fara badan iyo macsuumad iyo een, aniga fanaanka iyo shacabkaba aad baanu mataqaanaa ugu diirsanaa idinka iyo b b c daba marka walow aan aada u jeclaan lahaa in tilmaamo yaryar iyo xoogaa yaryar inaad mataqaanaa een, si gaara noo weydiisaan haddaan nahay fanaaniinta walow aan aada u jeclaan lahaa inaad baadi goobtaan sha- fanaaniintii shacabka soomaalida waxa ka nool si laysugu keeno marka een, dad wanaagsan ayaad u tihiin een, wariyeyaal shacab Wanaagsan.
wanaagsan ayaad u tihiin wariyeyaal shacab barwaaqaysan oo qiimo badan baad u tihiin wariyeyaal waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan waan gartay heesahagii hore bal haddaad mid noo soo qabatid dee dhe- dhegeystayaasha maanta aynu kula ciidno aad tidhaahdid alla lehe taasaynu usoo qabanayna u saarayna Een, waxaan soo qaadan lahaa hadda hees aada igu wareeriyay halkan waa laysu soo noqoney wixii nool adduunyaday dhulka oo naagu u baxayey roobkuna ku nuuxsaday nimcadii adduunkaay bal nasiibka ila dhowr
sidiyaan isugu niil maay gabin naftayduye waa nabad warkaygani iyo nooli kulantee hadallaakiin nasteexihi nafaaqiyo waxsiiniyo nafaaqiyo waxsiiniyo kama dhaco namciya subaa waa laysu soo noqoney wixii nool adduunyadaye dhulka oo nagu u baxayey roobkuna ku nuuxsadaye nimcadii adduunkaay bal nasiibka ila dhowr nala dunyad weeyaan nooriyo xariiriye nooliga wejiga raac nooliga wejiga raac nala dunyad weeyaan nooriyo xariiriye nooliga wejiga raac nooliga wejiga raac qalbigaaga nugulkiyo nawada ibliiskiyo nacasnimada ka ogo anigiyo nasiibkuna naftadan u maqanay nasa oo hurdada gama werwerwa kunugaa nugulka samaysta beerkayga nabariyo nudubiyo kunuqonini nabahad guurka nabahad guurka ka ogo taadana nafayn taydana nawaawili nuux nuuxsi waaw waaw haddaan idhaahno kuma dambaabayno codkaaga isma bedelin axmed kuma dambaabayno haddaan idhaahno weli axmed cali cigaal afartanka dhowrka sannadaha badane la yaqaanay codkiisa wax alla wax iska bedela ma jiraan wuu sii qurux batayba ismaaciil Waa ismaaciil mahadsantay, ismaaciil waa.
afartan kuwa afka ka dhow laakiin laakiin axmed iyo caruurtiiba hadda masraxa isugu Way waxa- yimaadeen waxaan afartanka afka uga dhowray He.
dad badan ba axmedi Ah.
calculator qaataan isagoo inan yaroo berigaa hore magaranaysaa weyneeyo sannado badan saaray marka waxaan is yidhi halkaan yar markhaati kale laga sii qaadan axmed ugu dambeyntii fanaaniintii ha noqoto een, qoyska ha noqdo saaxiibada ha noqdaane yaa ciid wanaagsan leedahay oo aad rabtaa fursadan ciidda inaa uga faa'iidayso gaar ahaan waxaan leeyahay dee intaan dhalay inta walaalahay dhaleen inta magaranaysaa faamiliga inta fankayga jecel inta magaranaysaa fanka soomaaliyeed jecel guud ahaan fanaaniinta soomaaliyeed guud ahaan inta fanka soomaaliyeed jecel maxaa dee maanaa mataqaanaa tirin kara oo magacaabi kara dhammaantiin waxaa idin leeyahay soomaaliya oo dhan ciid wanaagsan ciid wanaagsanaan ku leenahay aniga ismaaciilna axmed aad baad mahadsan mahadsan tahay tahay, Axmed- walaal.
axmed cali cigaar aad baad mahadsan tahay walaalahay idinkaa mudan khayr iyo cafimaad iyo ciid wanaagsan baan idin leeyahay insha allahu tacaala waan gartay falastiini haatanna mid ka mid a heesaha fanaanka axmed cali cigaal uu ku looqeeyo ayaan dhegeystayaasha ku dhaafayna
mahalkii daara arti casarhiima mawxiga dad hargeysa soo maray haadiyadda igu dhiiba
mahalkii dhar arki casarhiima moojiga dad hargeysa soo maray hadiyadda igu dhiiba markii ugu horreysay haleelay caashabo mahalkan fadhiistaa markii ugu horreysay haleelay caashabo mahalkan fadhiistaa mahaygii jacaylkeen hadmi anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeeltaa mahaygii jacaylkeen hami anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeertaa habeenkii taariikhdii aha aha maalintii hilaahaddii haatan saacaday tahay aha aha iyo markii la helaay isku soo hagaagee habeenkii taariikhdii ah, ah, maalintii hilaahadii haatan saacaday tahay ah, ah, iyo markii la helaay isku soo hagaage
codkaas macaan ee axmed cali cigaal iyo dalka australia haddaan intaas kaga nimaadno falastiinay haatanna aynu u kacno dhinacaas iyo cariga ingiriiska haye waxaan noo hayaa ismaaciilow oo aanu sheeko xiise leh uga haynaa dhegeystayaasha xiise leh ha haye oo ay ku qosli doonaan Hay.
Anna- annageeba naga qoslisaba haye waa fanaanka faarax murtiile abwaanka majaajiliistaha iyo weliba faadimiina sheekh hilowle oo maalmahan labadooda aad moodid in ayba sheekada aad maaragtay dhinaca jiliinka markii la idhaahdo ay isula hayaan ay aad iskula hayaanoo qofba dhinacuu kaaga qoslinaya bal dhegaystayaasha aynu u kala baxno faarax murtiile iyo faadumina oo ku sugan magaalada london maalmahan sheekooyin kala duwan oo aad samayseenaa baraha bulshada ku socday bal ka warrama qaabkay ku salaysaan sheekooyinkiinaas annaga sheekooyinkeena waxaan ku saleynaa abwaankaa noo dhiibo abuukar mahdi annagana masraxa markaan korno ee si dheereedaan ka dhigaynaa waaba ogtahay markaan masrax korno jiniyaal yaablaha nagu soo degaayo hayehe so waxaana keenaya umaleynaa aniga asigoo oo laba do- laba laba
laba dhinacoo kala fog
laba dhinac oo maraa waxaan dhaha horta bad maa nagu dhex jirto maya socod lug le waaye marka meeshaan ka imaanay sheekadeedna saasay umacaan tahay marka een, tusaale ahaan markaa wada hadlaysiin oo kale Ma een, isfahantaan.
mi- mi- run horta ma isku fahamtiin faadmiin aniga halkiis soo dhaho yaa laba afar shan markiis dhaho si fiican aan u fahma asigu ay og yahay laakiin asigana wuxuu jecel yahay bilcakiskiiba weynko uu sheegaa oo xataa hadda kasta warka xataa waa la jiliciyay moogtahay warka xataa oo meesha cidda eh, oo ciddi meesha warkooda waa la jiliciyay waa la jiliciyay us waxaa isku waramaa kii oo hore khaldaankii tiqda ahay aa isku waramaano haye farxaye adig maxaa fahamtaa faadmiin markaa markay kula hadlayso wala horta run ahaantii marka koobaad eh, waxaan doonaya halkan aan eh, aad iyo aad baan u salaamaya laanta v oda ismaaciil iyo eh, iyo falastiin ha aad baan u salaamaya faadmina oo aad iyo aad aan asxaab nahayna oo salaamata agtaradeeda horta waxaan fahansiinaya anigu muddo dheer baan ku dhex turayay muxuu ahaa eh, reer banaadirka sheekada kala kaankaana anaa anaa badanaa keena oo yacni muddo badan ilaa abudabi anigoo yar faadimo qaasin iyo abukar eh, sheekh abukar iyo dhakame iyo xakiimo caalin iyo muxuu ahaa odaysa ku dholaan iska xidmaan la joogay dubay anigoo eh, yar halkaas imanka kasoo galay markaa erayo aad u badan baan ka sahmay oo aan la yaabi jiray baan maskaxda ku hayay oo kala duwan sida hooyada du- duug iyo sida muxuu ahaa eh, eh, ilcun iyo sida muxuu ahaa eh, waxyaaban dee kala kaanka ah ee xaggana wax kaa xaggana wax kaa anay maskaxdeeda ku duuganay haye marka Sida sidanka marka noo- camal cadaab.
oo anaa labada dhinac baa aqaano oo labada aad iyo aad labada dhinac ninkayga eh, lamadayda ugu adagay hadda ka yimi muxuu hawdkii anaaba waxaan eh, badanaa soo ururiya kalakaanka waxaa suurtagala faadmin oo kale iyo ama abukar mahad inay dhinacan qura aad xooga u saaraan oo dhinacoodan ay yaqaan laakiin dhinacan kale labada dhinacba waxay kala duwan yihiin faraqa anaa ururiya oo iminkadaba waxaa cadaynaysa haddadan ba hees baan wada qaadnay anuu aan sameeyey ereyada anaa sameeyey laxanka anaa sameeyey siyaasa moofa waaye maley dabowna waaye siyaasa muufa waaye murugle ku doona waaye manena ku qaada waaye murun ku Mura- xooji waaye
siyaasa moofa maaha maley dabowna maaha mindiyo dhiigle maaha
siyaasa moofa maaha malaytabowna maaha mindeya dheegle maaha minshaar afweyna maaha siyaasa mooshin maaha midkaa ka qaadna maaha midkaa u dhiibna maaha macaashku doonna maaha siyaasa mooshin maaha midkaa ka qaadna maaha midkaa u dhiibna maaha macaashku doonna maaha waa masiirka ciidda hooyo waa milgaa dadkeena oo dhan waa masiirka ciidda hooyo waa milgaa dadkeena oo dhan malyow sanoo la gaadhin halkuu marilaa dalkeennu ragu meel tagay hartaayo marinkaa ku sii baneeya
siyaasa muufa waaye manfaclee ku doona waaye murug ku raadsa waaye furalee ku xooji waaye malyuunka qaada waaye malyuunku qaada waaye madhaana miira waaye maskiinka oomi waaye malyuunka qaada waaye malyuunku qaada waaye madhaana miira waaye maskiinka oomi waaye
dee anaa labadaba sameeyey marka iyadana eh, eh, iyadana ana maaha oo iyadana waxa weeyaan waaye Ee, uga dhiga.
aniga laftigaaba fa- faaraxo dulqeer la ku fahmaya inta
aniga muufa iyo malaay dabo markaa tiri waa garta markaa fiirisaan hadda een, london aad joogtaan labadiinaba Een, muddona waa muddona waa joogteen soomaali badanaa timid waxyaabaha idinkuugu yaabka badan oo adinka dadka ka qosliya idinka qosliya oo aa aragtaan maxaa ka mid a een faaraxan siiyo marka aniga waxay u yaab badnaa istaan hindiya maan dhowto niyo fargal yaroo si u waalan baan bari dhowto iska iibsado aan gashday halkan haye
soo- sho- shoofargalku waa kan siyaar- siyaarooraha waaweyn baa qaatay hindiga habar baa iska daba ortay karsaaxe tarsaa barsa barsaaxe karsa maxaa maxaa doonaysaa tilmaan karsaaxe ma tilmaami doonaysa masage naxi Eh, haddaama waxaad eh, beesaa karsaaxe mas- lacag baan soo fadiyay hortoogan an yar baan ka aqaana asag naxi karsaaxe eh, odaa sixirhe yar ma- ma- marahas ban sixirhe kadaafadaaxe waryaa kala kaa kaxaysa waxa i daba socotaba gabadh baan ku maxay doonaysaa inan dhalinyaro aho hindida waxay tiri waxay kaa doonaysaa inaad sixir iyo wax samaysaa sixir ah acuudu billahi ma idin samaysid. oo waayo because iyo fargalkan bay u aragtay oo fargalkan ba ayaa kuwa sixirka iyo waxaasaa qaata ya doorta markaas hadda waxay daba socotay dhowr marar bay daba socotay karsaahe sixir bardo bur- burtuhi inaga tilmaan karsaahe wadanka nihihe lacag intaan lacag kusoo lacag kar- waxaan moodayaa dowrsanayso lacag karsaahe ay taa maye hadda maxaad naga doonaysaa naga daba socota karsaahe maanaa xasbankiye sho waxay leedahay odaygaygi baa muxuaha guryihii iyo lacagtii ka qadiyey ee muxuaha oo Ii sixir.
sixir gaaja baa lagu xidhay mid furfura ii samee
Wallahi, wa- wax- ba- ba- alaabtaanad garanaya iska iibsataan halkaasay kula xulaysaa aan aan faadimiina siina iyadana bal waxyaabaha iyada ka qosliya aniga waxyaalaha igu qosarsi waxbaa markii oo jidka liigu arko lii dhaho abaay soomaali maa tahay aadaan u qoslaha waxaas camal markii arko maxaa dhacay marna waa sameeyaa marna waa qoslaa maxaa dhacay marka maxaa lagu madeeya su-aashaa lagu weydiiyaa
macnaa soomaalida qaarkood maaba ka dhaadhacsaneen inaan dad cad jinni camal u cad oo gal camal u cad inaan qabno ma ka dhaadhacsana miyaa moogi marka kaasaa marmarba kii arkay baabuurkaa qof imaanaa no baabuuraan koraa taxiyaan raacaa waxa isu qosolsii waa taxiyaan raacaa inaa waxaa leeya haye caanihii iyo wixii iyo adduunkii iyo soo qaadyaa biiri biiri waxaa naga go-ay cunuga xafaayada ka go-da soo qaad hay markaasuu wuu hawaaraa markaasuu ayaa iga xitay waa kana sacataan amna markaasa kan lacagta siiyaan dhahaa ilaahaa qabtaa allah soomaali maa tahay Eh, marka xalkaada dhanan marka wa waa runtii weyaan fa- faadimina Eh, laakiin run ahaantii muxuu ahaa waxyaaba badan baa waddanka ka jira oo iminka soomaalida waxay noqotay wax kaabka ka shaqeeya wax ka shaqeeya kerir ka shaqeeya maxay kala yihiin
dee taxilay wada noqdeen raggii wada fuuleen haye
dumarkana meel dad dumarka dadka waaweyn lagu xanaanayo keenaya ay galeen
haye marka marka hees baan ka sameeyey haye soo daabal qurbihii kadeed noqoy korintii caruurtiyo qurbihii kadeed noqoy sidaa laysu kaashado kaartadeedi waa tani annake adna keerin baad noqon capital homka howlgala kaalmeeya aadmiga aniguna tagsan kori ka lahaada subaxdana ana ka horkacayo koobkayga shaaha anigaa karsanaya adna kaaga ka adkow soo arti maa noloshaba intaasay kusoo dhammaatay haye faadimiina anaa kaa hor kacaayo mise anaa kugu gordhacayo maxaa may imika mabana safgaranaynba may waxa weeyaan anaa ka horkacaye fadminay maa kuga kordhacaya maa waxay moodaysaa ku kordhacayo anaa ka horkacayo weyaan koobka gashaa anigaa karsanaya adna kaaga ka adkow Een, faaraxow markaad een, heeso ma jiraan labadiinoo kale een, ama heeso kalea wada qaadaan oo labadiino ama aad xiliyadan soo samayseen ama ama kuwa caadiga jiro aad mararka qaar is- is- isla fahantaan oo isla keentaan hees qartajacaho soomaali waaweynaa ahoo u hodla iyo iyo muxuu ahaa iyo eh, iyo muxuu ahaa iyo ka timi hargeysa weliba ka timi muxuu ahaa celexdi ila qaad baan ku wuli maxaa
dabeetana taada calaad qaadaysaa anna qalalaan qaadaya heesta darandoorkaan qaadayna haye aniga waa aniga waa ka qaada laakiin adna hadhow waxaa qaadi doontaa bayaan mid oo shamuuri qaado iyo mid way qaado muxuu ahaa eh, hiblaayo kala qaado horta tayda ku baroobay baan ku wuli bal ila qaad haye
iyo tii baan wada qaadnay haye faadmiina haye faadimiina waa loo soo dira waa kadhaa hore ka dhegeysto waayo balo ergudu dawaagiyo imirtu casaasiyo anabku bisaadu ilagay iska baxay
علوا علوا
ashaqan midkayn bari
ergooduu dawaagiyo hibirtuu casaatiyo ana ku hoobistaado ilagay sabaaxaye dombir caana geeliisiyo wacayn bacayniyo waxaa tahay cadceedo dombir caana geeliisiyo wacayn bacayniyo waxaa tahay cadceedo beraha cagaarkaali cambahaya caadkii ku caadaysi nuurka beraha cagaarkaali cambahaya caadkii ku caadaysi nuurka calaf caashaqan iskeen baadi hawadii adduunka igu curay sideero
dhamaystira wixii waa iqabeysnaayaan ya baashi was adu marda intaa keentayba
munaasabadda ciidda een, soonfureed ama ciidulfitrigan ku jirnaa maxaa Ah.
dhegeystayaasha een, ehelada saaxiibada asxaabta aada u haysaan asxaabta heesa badanaa u haaynaa heesa aad iyo aad u badanaa u hayaa iboboti la dhahaayo hees la dhahaayo maaquusan qalbigie ancimaayo weligiis aa loo hayaa heeso badanaa loo hayaa oo ani iyo waxa qaadeeno munye hal hees faaraxna u iman doonaa hal heesaad usoo xuli lahayd dhegeystayaasha heesahaaga aadka loo jecel yahay mid ka mida bal noo soo qabo aniga waxaan jeclahay inaan heeso yaarake indhaha nuurkooda tuwa waa ku ilaalsadaayeed ma ku qori ha ilmeenine ko saasa igu tuuri laheed tan labaad aan jeclahayna waxaa waay isi joojiye minaa jabo jabo jabo jabo jab jab wow jig isii ijoojiye minaa jabo ciid mubaarak aan leeyahay dadweynaha soomaaliya meel kastoo joogtiin aniga naftirkee marmarkoo waxaanba ku wareeri basiin u salaami lahay dadkaan aanba ku wareeri jamac inaan u salaamaa rabaa hal magac ma u sheegi kartid marka intii nuukay io maga ay takaana waa salaamay faadamiina sheekh hiloole namadiina oo aadka iyo aad aan u jeclaha inaa i wareysatiin waxaa idin leeyahay aadaan ugu faraxsanaa dadkayga oo ay muuqay iyo mujigay iyo gafuurkay kasaayan waxaan leeyahay haye faarxadna Eh, horta aad baan salaamaya anigu heesaan lisoo qabanaya waxaa kamid ah beriyaan yaraan jiray oo iskool yar lay baray cidnaa inan yar lay baray baray oon waraaha yarow qoray oon boos yarow dhigay oo jawaab yaraan helay shaw jaayihiin yarbay galay ka shaqa yartayday oon lacahag yar soo helay midna habar yarow tegay xagbad yaran ra'an galay oon suudh yar iibsaday oo tay yar lay xidhay imaajaraha yarow tegay taaloo yarii jaray oon oday yar sii waday oo wadaad yar loo wacay jirtii meher yar lagu xidhay koofeer yar loo waday deedna toob yar loo xidhay oo aroos yar loo dhigay oo hees yar loo tumay anna keeg yaraan jaray markii wixii hiil yar lay dhalay shawxanahaaq yar baa dhacay markii wiil yar loo dhalay shawxanaan yar baa dhacay markii wixii hiil yar lay dhalay shawxanahaaq yar baa dhacay markii wiil yar loo dhalay shawxanaan yar baa dhacay cid dhammaan cid- cid wanaagsan baan leeyahay ummadda muslimiinta oo dhan baan eh, cid cid wanaagsan Eh, waxaan leeyahay eh, inantay wareysanaysa eh, lubnaan mise falastiin baa wahay raalli ahow iyo inanka ay wareysanaye eh, cagtar mise farsal baa raalli ahow Eh, ayaan ware- ayaan eh, muxuu ahaa labadina waan salaamaya farax martiile mise murtiilo ahaa aad baadna kuu salaamana aniga waxaa salaama xamar sisa baan salaama eh, shangaan aan salaama xamar sisa baan salaama sa- shangaan aan salaama Eh, waxaan salaama muxuu ahaa eh, eh, bilaasha muxuu ahaa eh, bilaasha carab miyahayd intoosino waxaan salaama muxuu ahaa oo reer banaadir oo dhan aan salaama aniga waxaan salaamayaa burco iyo boosaaso iyo beledweyne iyo somalilan oo aan salaamayaa ka waran he adiga de waa bareejo anigu jabuutan salaamaya hargeysan salaamaya eh, booramaan salaamaya eh, selac baan salaamaya halkaasaan sii marinaya burcaan salaamaya laascuud baan salaamaya algarow baan salaamaya halkaasaan gelinaya muxuu ahaa Waan Yaa kala salaamaa salaama.
wallaahi daawarkayga Xagee salaame?
South Korea
south korea laa ilaha illa south korea maxaa ka- ka dambaysaa bangladesh baa dhaantay muslim bangladesh baan salaamaya waxaan salaamaya muxuu ahaa ruushkii burburay intay muslimka salaanta ku dhidin bareejay ku dhammaatay marka mar haddaadba labadiina bareejo marka barbarkay ka dhexdaa oo bakayla galeen ciid mubaarak baa labadiina midinleena cid maal baan leeyahay faadima minaa ku dheh isyar adkee luuqadda adkee ku dhaha Eid Mubarak maanta ar ciida ciida maanta Eid Mubarak maanta mubaarak ciid mubaarak
alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isaga kuwabaale ilaaheena siiyey isaga kuwabaale
ciid wanaagsan idil ahaantiinba ayaan idin leenahay markanaa bal dhinaca australia aan ku noqono Mm-mm-mm, haye abuukar xaaji xaashi oo ku magac dheer abuukar culusow wuxuu geel badan ku haystaa dalka australia haddii marka qofka soomaaliga loo sheego la yidhaahdo een, eh, geel iyo dhaqashadii iyo caanii geel dee miyigiibu soo xasuusanaya Mhm.
iyo hawdkii iyo Mhm.
dhulkaa ma garanaysa Mhm.
een, qofku markuu dhoofano inuu dee hebel qurbuhu aaday kama filayo nin dee dalkii intuu ka yar dhoofay haddana geel jira noqday haddii lagu yidhaahdo ka hor oo haddaa geel raacaysid geelaan aabbaha iyo kii awowga ahaa duurkan ku jira iyaga ma raacdid de laakiin halkan ogowo halkan geela waxaa laga yaabaa konton halaad boqol halaad in aad laysugu dilo aad laysugu ugaadhsado laakiin halkan waxaa iska yaalla geel hal milyan ka badan oo cid qaadata iyo cid dhaqataba duco loogu dari lahaa qolada tiraa waa qaadanaynaba weli wax kalena wuu sheego een, een, aan dhegeystayaasha u qarinayna qaadkuna waa bilaash halkan ka baxa baa leeyahay australia australia bal sheekooyinkaasba waxaa inoo haya oo aan khadka telefoon kula hadlay abuukar xaaji xaashi oo ku magac dheer abuukar culso abuukar waxaanu naqaanaa een, dee iminka hadeer marka la yidhaahdo een, waxaanu maqli jiray qurbaha marka la joogo waxaa dee caanageela loo raadsan jiray iyo dhinacaas dee baadiyaha iyo dhulkaas dhinaca iyo australia ayaa lay sheegay inaad geela ku dhaqatid warkaas ma runbaa horta
warkaasi waa run oo geela waddankan waa ku dhaqanaa maaragtay maaragtay geel baa noo xareysan hadda maanta geelii iyo caanihii iyo waxbaa wixii loo baahnaa ayaan waddanka ku haysanaa waan gartay ho- ma geel baa kuu xereysan adig imsa kuu xereysan bal tirada kuu xereysan waa imsa waxaa hadda xareysan waa lixdan geel soomaalidii ninka ugu horreeya hadda soomaali hilib xalaal ka sameeya australia ayaan ahaa ilaasi siddeed iyo tobankii sano lasoo dhaafay ilaa hadda aan ku leenahay geelan xaggaad ka keentaan marka geelanaad dhaqanaysaane hadee lixdan halaad baa kuu jooga adigu tiri oo dee halkaa golaha kuugu xereysan xaggaad ka keenteen geelan
wallahi geela waxay joogaan meel la yidhaahdo en ah, en s- australia maaragtay centraalkeeda oo saxara ah geela waddankan waa wild saa ula socotaan macnaha waa Australia- geel duurjoogiska ah
waa geel duurjoog ah taliyaankuna hadda dhib bayba ku qabaan basigiisaba marka anaguna sidaan bahalka u raadino iyaga dhib bay ku qabaan
qolona qolona dhibiba ku yahay qolona ee way raadinaysaa labadiiba is- isu heshay qolana adigu way ra- qolana way raadinaysaa markaan uga sheekeynay niman hadda saxaraha ku nool geela dhaqan geela maaragtay meesha ku haysta waxay noo sheegeen haddaan heli lahayn wax naga wada waxaan faa-iidaan qabi lahayn marka australiyaanka heer waxay gaareen weliba diyaarada kiciyaanba ay ku laayaanba Haddaa wax kale hadda geeli baa la laynayaa
geeli waa la laynaya walaha diyaaraday ku kiciyaan mararka qaarkood because dhibaatada uu keenaya waxay tahay wadankan hadda waa qaarad weyn oo en, tareemaa mara marka tareemadii buu bahalkani wuxuu gaaray ilaa iyo shan milyan ilaa iyo afar milyan ayaa laga hadlaya geelka wadankaa laga hadlaya caadi ma ah waa wax you cannot imagine marka waa wax aad aad u tiro badan cid le ma jirto dee just waxaa ratay way iska tarmeen me- wadankani libax ma joogo dhurwaa ma joogo wax cunaaya ma jiro soomaalidii ugaadhsan lahaydna ma joogto Haye.
Hadda haddii wadankan dhaqankii soomaaliya maaragtay dumarka markii la guursan jiray iyo markii qaan lagu bixin jiray iyo wixii ma jiro marka wixii way bateen marka
abuukar adaa war maanta haya rag badan oo geelle ah oo isku dila een, laba tuludood iyo saddex tuludood baa meeshan inay usoo tahriibaan oo australia aan usoo tilmaamaynahay geela maxaa soomaalidaba in eh, meelaha dadka aad ugu soo tilmaami weydo weydo bal soomaalida dhinaca ha loo yar kaxeeyo soomaalidiina joogta
wallahi waan bilawnay barnaamijyo waxaan bilawnay hadda maaragtay in maarata sameyno maalmaha especially ciidaha iyo festivalka iyo en, inaan keeno meelaha geela noo joogaan hadda locally maaqaan barnaamijyo badan baa laga soo duubay soomaalida telefishinkooda meerjan baafo iyo maarata qoladan hadda ee, tviyada soomaalida halkan joogta ka naga duubeen marka aad bay soomaalida maaragtay ugu qanceen maaragtay waxaan u sameynay maaragtay inay big day u yimaadaan oo geelii ay arkaan oo maaragtay hilibkiisina ay cunaan caanihiisina ay cabaan runtii dadka australia ku nool aad bay arrintaas maaragtay ay usoo dhaweeyeen uguna faraxsan yihiin En, hadda geelu wadankan hadda waaba la qalaaba dibadda loo qaadaa laakin it's nothing compare maarata wax isku dhow maaha midka annaga aan isticmaalno iyo midka dibadaha loo qaado waan gartay annaga dee anaga kuwa yaryaraa baan xiisanaayo dhayladii baan cunaa marka dadkiina maraykanka joogana kuwii waaweynaha
dhinac kale kaa weydi sheeko kaloo xiisanaa lay sheegayana Haye.
waxaa laygu yidhi een, dhinaca kalena qaadka laftigiisu isagoo dhir iska caadi ah oo isaga laftigiisu meelaha iskaga yaalyaalla baa jiro dadka qaarkood baa intay soo gurtaan bay cunaan arrintaasina wax ma ka jiraan australia
wallahi arrintaa aad bay waxooga jiraan En, waa run qaadka en, wadankani waxa waaye wuxuu ka baxaa hadda heer waxay gaareen iska daa banaayo inuu ka baxo hadda nin walbo guri wadankan dadka guriga way gadan karaan baakiyaaradu ka baxaa iska dhaaf adiga maaragtay banaayada dad baa guryahooda baakiyaarada kule ilaa iyo shan iyo toban geed lix iyo toban geed macnaha deyrkaa uu ka labaatan baxayaa geed deyrkii gadaale ayuu ka baxayaa marka waayadii hore b- banaanyadu maaragtay ayuu ka bixi jiray soomaalida markay soo badatay hadde dad baa iska ag fariistay oo ka dhaqaaqi waayo gaaladii waxay yidhahdeen war ari wax cunaa arki jirnay waa maxa dadkani geeda iska hoos fadhi iska cunaayo dhaqaaqaynin haye haye marka austraaliyaanki hadde wa- way yaaba dad baa hadde gurigooda loo galay loogu dhaxay markii qof baa wuxuu arkaya geed weyn oo qaada hoosaa u qurux badan oo guriga iskaga yaala nina ba- flower buu u yahay nina dhareerkii baa ka imaanaya bahalkii buu arkaya markaasuu derbiga ka boodaya markaasuu u dhacaya markaasuu iska dhaqaaqayn iska cunayaan oo xataa dad gurigoodii ku dhex jiraan is iloobayaanba haye dee nimcadii caanageelkii oo fresh ah iyo oo halkan laga soo lisay iyo qaadkii holkan kaaga baxay labadii buu idinla yaaleen reer australia
annaga labaduu noo yaalaan Absolutely.
maanta haddaan australia imaado oo aan damco inaan geelaa tiradan doono soo een, dhaqdo oo soo kaxaysto maxaa layga baahan yahay
wallaahi horta hore dhibaatada ugu weyn waxay tahay qabsashadiisa waxaa ka qaalisan qaadashadiisa soo qaadidii haye waa marka waa adoo hadda lagu yiri een, soomaaliga ka soo baxo south africa tagoo geel ka soo qaad haye oo aan gaarina jirin waxna jirin marka waa difficult moogta haye marka dhulkan waa qaarad marka meesha uu ku nool yahayna baabuur ma tagto oo dad kuma noola waa desert ma fahamta haye marka een, wixiina wax tarbiyaysan oo maaragtay ma aha een, een, iska kaasoo raaca maha waa wild dadka ma yaqaano waa duurjoog waa duurjoog marka hawshu howl yar ma aha diyaarado iyo helicoptero anaga hadda kuwaan haysano helicopteraa lagu soo xareeyaa maaragta xataa wax oo baabuur iyo iyo fardo loo qaadan kara xataa maaha helicopter baa soo xareeya xeraa loo sameeyaa taraagyo waaweyn baa lagu soo qaadaa marka geela waxaynu na- waxaynu naqaanay in dee la kaxeeyo marka ama helicopter baa lagu soo kaxeeyaad leedahay geelaan imka haysataan oo een, aagga lagu Geelaan keenay ha helicopter baa lagu soo kaxeeyaa si kaloo lagu soo kaxeyn kara ma jirto haye ama waa millions millions socdo weeye helicopter baa dhinacyada kasoo galaya yar yar markaasaa maaragta waxaa loo sameynayaa stationary stationarygaasaa middle of the norway waxaa laga sameynayaa meel stationary ah markaas helicopterkii baa lagu soo celcelinayaa meesha markay galaan oo lagu hubsado ilaa iyo labaatan soddon wixii galaba markaasaa la xiraaya rag baa hoos jooga
haye marka saas unbaa lagu qaban karaa marka howshu howl yar ma aha it looks very easy oo maaragta geelkeed meel banaan uu iska joogaa laakiin hadda meeshuu joogo waa waa waa middle of norway waa meelaan dad ku nooleen wey adigu horta imsaad joogtay qurbaha aniga hadda waddankan australia waxaan joogaa almost soddon sano soddon sano Mm, mm, mm. adi qudhadan wakti yar joogine Een, dad badan baa laga dad badan baa laga yaabaa inay een, calculator qaataan oo da'daad iyo waxaa xisaabiyaan laakiin la- la- laakiin ninka een, magaalada ugu yar baana ninka magaalada ugu yar
reer reer magaal hadba kii soo xirtaa ugu da'yar abuukarowe waxaan ku Aad.
weydiiyey een, geelan iyo geeli aad dalka ku taqaanay adigu aagaa da'da yarayd isku mid ma yihiin ha wallahi isku mid weeye because geelu geelen halkani een, waa waa isku hal oo maaragtay original gelen waxaa laga keenay dhinacan iyo east africa maarata dadkii ingiriiska ahaa qaarna waxaa laga keenay een, ah, asia maaragtay dadkan afgaanka marka nimanka ingiriiska ahaa een, waagii ay sameynayeen een, railwaygan oo wadanka isku xira ayay waxay usoo qaateen geelan in maaragtay the only waxa xoola ilan gaari ma jirin waagaan la ka hadlayna ma ogta aad iyo aad marka waxay yidhahdeen wax weyn baan u baahanaha birahan waaweyn noo qaada marka fikraddan geela ayay la yimaadeen marka geelan ba marka ba- intiisa badneed waxaa laga keenay een, east africa bariga afrika soomaaliya iyo Soomaaliya wadamada geeska iyo afrika ku dhinaca.
yaaliin ah ha aad baad u mahadsan tahay intaas dhegaystayaal waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii ciidda aan sanadkan idinku talagallay waa falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh ciid wanaagsan
waa hagaag ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan waxaynala socodsiinayeen barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ugu talagalnay munaasabadda ciidulfidriga oo maanta looga dabaaldegay dunida muslimka barnaamijkayagii ama idaacaddayadii galabnimona barnaamijkaas ayaa u dambeeyey intaynu dib u kulmi doonno idaacaddayada fiidnimo waxaanu idinku wada dhaafaynaa nabadgelyo
allow ciidan ciideeda cimri dheer bawaaqiyo caafimaadku garanaa allow ciidan ciideeda cimri dheer barwaaqiyo caafimaadku garanaa ciidda iyo faraxeeda سامحة